aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix ku soo dhowaada xubinta wargeysada oo ah xubin maalinla ah oo aad ku dhegaysataan barnaamijka caalamulyoom gebi ahaanteedba maanta waxaan ku falanqayn doonnaa fariin laba iyo labaatan sano ka hor sheekh usaama bilaadin oo u diray dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo mar kale caalamka dib u qabsatay haddaba maxay tahay nuxurka fariintaas sidoo kale waxaan falanqayn doonnaa shacabka ameerikaanka ah oo laba iyo labaatan sano kadib maanta si dhab ah u ogaaday sababtii mujaahidiinta alqaacida ay u fuliyeen weeraradii kow iyo tobankii sebtembar waxaan soo qaadan doonnaa qaar ka mid ah tacliiqaadkii ay ka bixiyeen fariintaasi oo laba iyo labaatan sano kadib maanta dadyowga ku nool caalamka ay hadal hayaan ugu horreyn aan soo dhoweeya walaalka cabdulfitaax abu muxsin cabdifitaax laba iyo labaatan sano kadib fariintan sidee mar kale caalamka ugu soo rogaal celisay aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb labayo labaatan sano kadib waxaa caalamka dib u qabsaday maqaal uu xilligaasi daabacay wargeyska the guardian oo ka soo baxa dalka ingiriiska cadadka wargeyska ayaa dib loo soo faagay suhaybow oo dadka baraha bulshada isticmaala ayaa keenay waxa uuna qabsaday qeybaha kala duwan ee social mediaha laakiin wargeyska markii uu arrintan uu ka war helay ayuu barihiisa rasmiga ee online-ka ka saaray qoraalka gebi ahaanna waa uu tirtiray balse dadka ayaa skreenshot ka qaaday qoraalka oo weli dib u faafinaya waxaana suhaybo xusid mudan in qoraalka wargeyskan ee lagu turjumay ee luuqado kala duwan aadna loo faafiyey kadib markii the guardian uu tirtiray nuqulkiisa wargeysyo kale ayaa wax ka qoray oo canaawiin kala duwan ayaa laga sameeyey waxaana ka mid ah sababta uu the guardian uu u tirtiray iyadoo suhayb la heli karo nuqulo uu wargeysku xilligaasi daabacay haddaba sababta uu u tirtiray wargeyska the guardian arrintan ee suhaybo waxaa ka mid ah ayaa la leeyahay in warbaahinta reer galbeedka ay yihiin kuwo haga ee raayu caamka ee dadkooda mana doonayaan inay dhab noqoto amaba ay faafto risaalaadka mujaahidiinta sidaa darteed ayaa la leeyahay wargeyska the guardian waa u tirtiray fariinta sidoo kale suhaybow reer galbeedka oo sheegta inay yihiin dowlado ku naaloonaya xorriyad warbaahintoodu ay yihiin kuwa cunaha haya ee xorriyaddaasi oo waatan maanta aad arkayso fariin labayo labaatan sano ka hor la daabacay maanta la doonayo in caalamka laga qariyo oo la tirayo iyadoo wakhtilxaadirkan aan joogno ay tahay casri ay faraha ka baxday warbaahintii qof welibana uu yahay weriye si gaar ah isaga wararka u soo gudbiya dadkii ayaa maantayto skreenshot intay ka qaadeen qoraalkii intay dib usoo tarjumeen ayay faafinayaan marka maanta ma joogto maalin la xakameyn karo ama dadka afka la qaban karo warbixinta wargeyska the guardian uu hadda tirtiray balse ku bahday caalamka suhaybow waxa ay ka hadlaysay fariin sanad kadib koob iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii uu sheekh usaama binlaadin u diray maraykanka taas oo uu sheekhu kaga hadlay sababta ay u beegsanayaan maraykanka oo ah cidda dhistay kayaanka sahahinada taageero dhan weliba ahna uu la garab taagan yahay maamulkan hadday ahaan lahayd hub iyo hanti intuba wuxuuna sheekhu sheegay in maraykanku yahay cidda ugu badan ee dulmiga u geysanayso shacabka filistiiniyiinta mas-uulna uu ka yahay gumaadka loo geysanayo isaguna looga ari doono haddaba intaanan u gelin sida ay fariintan afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ugu faaftay ee qeybaha kala duwan ee balatfomyada sida twitterka tiktok-ga facebookga iyo kuwa kale isla mar ahaantaana ay u noqotay mid trended ah aan marka hore eegno bal fariintaasi oo nuqul ka mid ah ay heshay idaacadda islaamiga andalus haye suhayb qaabke ayay u qorneed fariintan oo labayo labaatan sano ka hor ee sheekh usaama binlaadin uu u diray maraykanka iyo shacabkiisa cabdifitaax ugu horeen waxaa lagu furfuray bayaanka aayado qur'aan ah kuwaas oo ahaa udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir
intaa kadib waxaa maqaalka lagu sheegayaa in qaar ka mid ah qorayaasha ameerikaanka ah ay isku dayeen inay wax ka qoraan sababtay u dagaalamayaan mujaahidiinta alqaacida ayaa iyagana dhankooda caddaynaya sababtay ula dagaalamayaan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka waxaa lagu leeyahay bayaanka insha allah annagoo allah kaalmaysanayna waxaan isku dayi doonnaa in aan jawaabo ka bixina labadan su-aalood su-aasha koowaad ayaa ah maxaan idinkula dagaalamaynaa oo aan idinkaga soo horjeednaa su-aasha labaad iyadoona waxa ay tahay maxaan idinkugu yeeraynaa oo aan idinka doonaynaa oo ah ameerikaanka iyo shacabkiisa su-aasha koowaad cabdifitaax oo ah maxaan idinkula dagaalamaynaa oo aan idinkaga soo horjeednaa waxay u dhacaysaa sida tan kow waxaa fariinta lagu sheegayaa in maraykanka uu ku soo duulay muslimiinta sidoo kalena weli uu duulaan uu ku yahay taas waxaa tusaale loogu soo qaatay filistiin cabdifataaxow waxaa la leeyahay filistiin waxay muddo ka badan siddeetan sano ay ku dhex jirtaa xukunka maamulka gumaystaha ah dowladdii ingiriiska ayaa falastiin u gacangelisay yuhuudda sababo ku aadan kaalmayntiinna iyo taageeradiinna waxay muddo ka badan konton sano ay ku xukumayaan si ay xoog ku jirto iyagoo sidoo kale geysanaya jaraa'im ay ka mid yihiin dil barakicin burburin iyo wixii la mid ah waxaa fariinta lagu sheegay cabdifataaxow in maamulka gumaystaha dhisidiisa uu yahay mid ka mid ah dembiyadii ugu waaweynaa ee laga galay ummadda muslimiinta ah sidoo kale cabdifataaxow arrimaha fariintan lagu xusay waxaa ka mid ah in mar ay tahay wax lagu ooyo marna ay tahay wax lagu qoslo waxa ay sheegayaan reer galbeedka oo ah in yuhuuddu xaq taariikhi ah ay u leeyihiin dhulka filistiin sida lagu sheegay kitaabsida ay sheegayaan inay ku qoran tahay kitaabka towraadka oo aan cabdifataaxu ognahay inuu yahay kutub munxarifa ah oo yuhuuddu wax badan ka bedeleen cabdifataaxo iyadoo arrintaas laga jawaabaya waxaa la leeyahay in ay tahay ku been abuurasho taariikhda lagu been abuurtay filistiinna dadka xaqa u leeyihiin muslimiinta kuwaasoo ah kuwa dhaxlay nebiyada haddii ay yihiin ambiyada kale ah ibraahiim muusa ciisa iyo nebiyullaahi moxamed calayhim asalaatu wasalaam waxaa la sheegay in dadka muslimiinta ay yihiin kuwa xaqa u leh dhulka filistiin maadaama iyagu ay yihiin kuwa sida saxda ah u raacay waddadii ambiyada yuhuudda iyo kuwa la midka ahna ay yihiin kuwa taxriifiyey kutubtii samaawiga ahaa cabdifataaxu sidoo kale fariintan mar ay la hadlaysa shacabka maraykanka waxa ay ku sheegaysaa in maraykanka uu isku sheego in dhulkiisa uu yahay dhulkii xorriyadda sidoo kalena madaxdiisu ay yihiin madaxda xukuma caalamka waxay fariintu leedahay shacabka ameerikaanka ah waa kuwa sida xorta ah u soo doorta madaxdooda waa iyaga kuwa ku waafaqsan siyaasadooda ah in maraykanka uu yuhuudda ku taageero dhulka filistiin iyadoo yuhuuddu ay ku kacayso falal ay ka mid yihiin dil tacdiibin iyo sidoo kale barakicin iyadoo intaa lagu daray in shacabka ameerikaanka ah uu awood u leeyahay inuu iska diidi karo siyaasaadka ay ku shaqaynayaan xukuumaddooda xitaa ay awood u leeyihiin in ay bedelaan markii ay doonaan fariintu waxay sidoo kale cabdifataaxu sheegaysaa in shacabka maraykanka uu yahay midka bixiya canshuurta lagu sameeyey amba ay ku howlgalaan diyaaradaha maraykanka ee muslimiinta ku duqeynaya afghanistan sidoo kale dabaabaadka yuhuudda ee lagu burburinayo guryaha muslimiinta filistiin sidoo kale shacabka maraykanka inay yihiin kuwa bixiya canshuurta ciidamada saliibiyiinta ah ee duulaanka ku jooga mandiqadda khaliijka sidoo kalena kacdoonka ku haya dalka ciraaq cabdifataaxu dabcan fariinta waxaa la diray sannaddii labadii kun iyo labadii waa hal sano ka hor inta uusan maraykanka ku duulin ciraaq xilligaasna wuxuu dalkaasi ku hayay go'doon cabdifataaxu fariintu sidoo kale waxay sheegaysaa in lacagta malaayiinta doolarka ah ee la siinayo maamulka gumaystaha yuhuudda ee lagu baabi'inayo muslimiinta filistiin cidda bixise ay tahay shacabka maraykanka intaa kadib cabdifataaxu fariintu waxa ay leedahay ciidanka maraykanka waa qayb ka mid ah shacabka ameerikaanka ah waana isla iyaga kuwa maamulka gumaystaha yuhuudda si aan xishood lahayn ugu saacidaya dagaalka muslimiinta ka dhanka ah waxaa lagu sheegayaa in shacabka maraykanka uu yahay kuwa raggiisa iyo dumarkiisa ay ka mid yihiin ciidamada maraykanka arrimahaas oo dhammi oo la isku soo daray kadib fariinta ayaa cabdifataaxu waxaa lagu sheegay in allah subxaanahu wa tacaala uu u baneeyey inay aargoostaan fariintu waxay leedahay haddiina lasoo weeraro inaan annagan waxaa xaq ah inaan annagana aan jawaab celinno haddii la burburiyo dhulalkeenna waxaa xaq ah inaan annaguna burburino dhulalkooda haddii la xado xoolaheenna waxaa xaq ah annaguna inaan burburino dhaqaalahooda haddii la dilo shacabkeenna waxaan xaq u leenahay inaan annaguna dilno muwaadiniintooda ayaa lagu leeyahay cabdifataaxu fariinta gebagabadii fariinta cabdifataaxu waxaa lagu sheegayaa in xukuumadda maraykanka iyo warbaahinteeda ay weli diidan yihiin inay ka jawaabaan su'aalahan maxay tahay sababtaan u weerarnay new york iyo washington waa dabacna weeraradii kow iyo tobankii sebteembar waxaa lagu yidhi haddii shaaruun uu ahaa nin nabadgeliyo markii loo fiiriyo bush annaguna waxaan nahnay rag nabadgelyo ameerikana ma ahan mid fahmaysa luqadda akhlaaqda iyo mabaadi'da sidaa darteed waxaan kula hadlaynaa luqad ay taqaano oo ah luqadda dagaalka cabdifataaxow su-aasha labaad ayaa iyadana ah maxay tahay waxa mujaahidiinta ay ugu yeerayaan maraykanka oo ay ka doonayaan waxaa lagu leeyahay waa inay islaamaan waa inay allaah u soo laabtaan ayna beri ka noqdaan shirkiga inahaas ayaa ugu muhiimsanaa fariintan laba iyo labaatan sano ka hor uu sheekh usaama bin laaden u diray maraykanka maantana dib u qabsatay caalamka dhanka kale cabdifataaxow fariintan sidee ayuu u faaftay maxaa safal celin ah oo laga bixiyey aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ee fariintan si weyn ayay u qabsatay baraha bulshada hadday ahaan lahayd ee twitterka tigtokga facebookga iyo kuwa kale waxayna noqotay ee ciwaanada ugu horeeya ee dadka ee manasaadkaasi isticmaala ay ka doodaan ee kumanaan qofood ayaa suhaybow ee fariintan ee uu sheekh usaama bin laadin u diray ee maraykanka ka falceliyey kuwaas oo jinsiyado kala duwan leh dalal badanna ka soo jeeda rag iyo dumarna isugu jira ee kuwa ugu badan ee fariintan ka falceliyeyna suhaybow waxay ka soo jeedaan maraykanka ingiriiska jarmalka iyo dalal kale oo yurub u badan marka laga soo tago wadamada caalamka islaamka iyo caalamka carabta ee kuwa ameerikaanka ah haddii aan soo qaadanno ee waxa ay sheegeen suhaybow in labaiyo labaatan sano kadib ee fariintan ay indhaha u furtay wixii hadda ka dambeeyana arrimaha jiyosiyaasiga ah aysan hal dhinac ka eegi doonin waxay sheegeen in weerarkii koob iyo tobankii sebtembar ee dadkii fuliyey ay cudurdaar u helayaan ee weerarkooda sababtana waxaay ku sheegeen waxa maanta ka socda khaza oo caruurta iyo dumarka la gumaadayo maraykankiina hubkiisa iyo ciidankiisa uu la garab taagan yahay yahuudda oo aan waxba la iska weydiinaynin qaar kale suhibo waxay sheegeen in ay dib u qiimayn doonaan aragtidooda ku aadan waxa loogu yeeray ee argagixisada oo maraykanku ku sheegayo kooxo horor ah oo isaga beegsanaya oo dano kala duwan leh oo aysan ahayn dad mataqaanaa ka falcelinaya gumaadka maraykanka iyo yahuuddu ay u geysanayaan shacabka filistiin ood la socto suhaybow in filistiin ay tahay qadiyadda koowaad ee dadka muslimiinta iyo qof kasta oo muslim ah qadiyaddiisa koowaad ay tahay waxaana dib usoo cusboonaaday suhaybow in shacabka maraykanka ay hadda ogaadeen waxa ay uga takooran yihiin bulshooyinka kale caalamka oo aad la socota in maanta qofka ameerikaanka ah marka uu dalxiis ku aadayo ee wadamada kale uu mustahdaf yahay islamarkaana uu ku qasban yahay xataa in inuu kasoo jeedo wadamo kale si aan loo beegsan maanta waxay garowsadeen sababta ay sidaasi u noqdeen oo meel waliba loogu beegsanayo cabdifataaxow laba iyo labaatan sano kadib oo ay fariintana mar kale caalamka dib u qabsatay maxay uga dhigan tahay jiilkii dhashay weeraradii kow iyo tobankii sebtembar kadib sidoo kalena maxay ka dhigan tahay in laba iyo toban sano kadib istishhaadkii sheekh usaama bin laadin mar kale fariintan caalamku dib ay u qabsato saameyn intaa la egna ay keento aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb waxaad la socotaa in dadkii dhashay weeraradii koob iyo tobankii sebtembar kadib ay hadda yihiin dad labaiyo labaatan sano jir ah waxaana dadkaasi suhayba u caddaanaysaa sababta ay mujaahidiintu wakhtigaas ilaa maantayto ay ula dagaalamayaan maraykanka iyo xulafadiisa dhankaas sheekh usaama binlaadin markaan eegno suhaybow in labaiyo labaatan sano kadib fariintiisa ay dib u qabsato caalamka waxa ay taasi muujinaysaa saxnimada manhajka sheekha iyo ikhlaaskiisa waxaad la socotaa in sheekha fariintan markii uu dirayey hadda laga joogo labaiyo labaatan sano shahiidkiisana hadda laga joogo labaiyo toban sano xalka filistiinna hadda waxa uu yahay suhaybow xalkii uu xilligaasi sheegay ee sheekha oo ah in la beegsado madaxyaweynta kufriga oo ah mas waxaa laga dilaa madaxa yahuudda maantay tagumaadaysa dadka muslimiinta ah iyaga waxaa taageeraya oo hubkan ay ku gumaadayaan shacabka filistiin soo siinaya maraykanka maraykanka in la beegsado ayaa ah xalka filistiin yahuuddana waxa ay jabaysaa marka uu jabo maraykanka xubintii wargeysadane waa naga intaa
وغدا ستعلم أمتي صدقي وتنصر دعوتي يا لائمي في منهجي أطلق سهام التهمة أتريد هدم مبادئي زورا وتطفئ نخوتي يا لائمي في منهجي أطلق سهام التهمة أتريد هدم مبادئي زورا وتطفئ نخوتي فأنا الثريا هامة أطأ السماء بهمتي زاد الكتاب مع التقى والعلم نور محجتي فأنا الثريا هامة أطأ السماء بهمتي زاد الكتاب مع التقى والعلم نور محجتي ومناي نيل شهادة ورضا المهيمن منيتي بعت الحياة رخيصة ولدين ترخص